asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waawan warkeena subaxnimo oo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah odayaashii waxgaradka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa gaaray heshiis laba beelood oo diiwaanaha ku dagaalamay degmadaasi mudlowdiinka ahlusunna waljamaaca koonfur galbeed ayaa sheegay inay ka qayb qaadan doonaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab maamulka galmudug oo sheegay inay soo dhammaystiri doonaan qaybaha dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga sug yihiin dagaallo ka tirsan galmudug maamulka jubbaland ayaa walaac ka muujiyay fatahada uu sameeyey ka sameeyey wadiga jubba qaybo ka mid ah dagaalno ku yaala gobolka gedo galbeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in dadka reer marka ay bilaabeen qaadashada shatiyada cusub ee dhawarka ee degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose axbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan huquuqayntii arxandarada ciidanka yuhuudda ay ka wadeen marinka gaza ayaa sii laga jabaanatay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maamulka jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay fatahaada uu sameeyey webiga jubba webiga jubba ee maraqayba ka mid ah gobolka gedo waxaana sidoo kale maamulka uu sheegay in degmada doolo ay tahay meelaha ku badan ee webiga saameynta uu ku yeeshay weliba degmada baardheer ee gobolkaasi wasiirka hadeenka wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka ee maamulka jubbaland maxamed cismaan oo ku sugan degmada doolow ayaa waxa uu ka hadlayaa dhibaatooyinka fatahaadu degmadaasi ku geystay inkastoo webiga jubba ee weliba dacwo ee gobolka gedo ay dhibaatooyin kala baan ku hayaan dadka dadkaana qaarkood isaga barakaceen xaafadii ku yaala degmada doolow ee gobolka gedo dadkan ayaa u barakacay beelaha taagga ah iyadoo biyihii ay u soo galeen goobiya ganacsiga weliba sidoo kale guryihiiay ku lahayn degmada dool ee gobolka gedo waa kan wasiirku hageenka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka jubbaland maxamed cusmaan oo arrimahaasi ka hadlaya
dadka soomaaliyeed ee jubbaland dhibaatooyinka ee rababka iyo fatahadaha ay geystay dolow dolow way kala xiran tahay webigii waa ku fatahay qaybihii degmada u dhowaa xaafadihii dhammaan waa laga soo barakacay qaybo kale way kala xiran yihiin doolow soomaaliya iyo doolow etoobiya laiskumama gudbi karo magaalada guryihii dadkii masaakiinta ahaa ee maaragtay cagagaadka webiga kuwa xisnaada fatahad ku sameeyey bahalladii iyo dhibaatooyinkii iyo xaasadii iyo jinsadii oo dhan baa soo wada baxay xaafado dhan baa ilaa iyo toddoba kun oo qoys baa barakacay oo dhinacyo u kala waxmadeen marka dhibaato adag baa halkaa ka jirto annagoo annagoo fiirinayno dhibaatada iyo dhibka ka jiray ay fatahaadaha iyo rababka iyo meelaha ay maaragtay saameeyeen ayaan waxaan u joognaa gobolka gadashaqo kaas oo aan rabna insha allahu tacaala
dhinaca kalena gudoomiyaha degmada doolow ee gobolka gado iyo weliba garbahaari gudoomiyaashooda ayaa waxay sheegeen in aan xilligan dadka ka barakacaya deegaanadaasi aan loo hayn goobo ay ku sugnaadaan tanir roobabka inta ay ka joogsanayaan islamarkaana gargaar la gaadhsiiyo waxaana maamulka gobolka gado uu sheegay in maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe soomaaliya laga doonayay dadkan gargaar looga soo gaaro maadaama guryahoodii iyo goobihii ganacsiga weliba sidoo kale beerahoodii ay biyo ay fariisteen odayaasha iyo waxgaradka degmada diisoor ee degmada xudur ee gobolkaasi bakool ayaa sheegay in la soo afjaray waawaan laba dhinac ahayd oo dhawaanahan ba ka socotay degmada taa oo lagu soo afjarayay dagaal laba beelood ah dhawaanahan ku dagaalamay qaybo ka mida dagaalo hoos yimaada degmada xudur ee gobolka bakool odayaasha labada dhinac ayaa sheegay in heshiis hordhaca laga gaaray dagaaladaasi sidii loo soo afjari lahaa waa kuwan odayaasha labada dhinac iyou ka hadlaya arrimaha la gaaray iyo waxa sababo ay ku hayeen dagaalkaasi
iyo wadahadal oo beelaha dariska ah markiuna hawaalani may maanta ni ka guulaysanay ini sabeentii lamada jaanib liiska hiro sabeentinalo lamada jaanib walaaltinimo ee helnimo iyo nqaadadaan sabeentino hadda la shal sooriyaysadi la kado'aysadi marka intaasa dadka meelaha noo fiirsada yani baaqana halqodobnanka baaqana dadka deegaanadan ha ku jeedi reer diin sor ee halqodob baan sheegan nabada naas la nuuga leh nabadanii kula shaqeeya dadka banaanka roogan teleefonada hadiraan lamada jaanib walaa lamadan beri anantirooga teleefon haya dhihi ilaahay alin sheeg teleefonadaas oo shal duwan kana kheer daaliya oo leh bal kheer alla siinsiya nabadgelyada ka shaqeeya qaarna leh waxa way sakala oo sakala walkiin weydiiyaan oo macquul ban hayn inaan hadanta ka sheegan linin baanayn mayba ka baaqana in
odayaasha waxgarata degmada xudur ayaa sidoo kale sheegay in dhowaanshan lala soo afiri doono dagaaladaas arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafti gareen uu tegay degmada xudur waxaana uu sheegay in lala soo gabagabeeyey arrintan si loo bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab arrinaha kalena walwaaldiinta ahlusuna wal-jamaaca ee kuwa deegaanada koonfur galbeed ayaa sheegay inay ka qayb qaadan doonaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab kulan ay ku yeesheen magaalada baydhabo ayay kaga hadleen doorka walwaaldiinta ahlusuna wal-jamaaca ee kaga aadan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ka bilaabanaya qaybo ka mida deegaanada koonfur galbeed
maada dagaal la kala jaray ilaa galmudug khawaariji lagu horeeyahay feestu hadda maylan guura la eray arday ee oo taageerto dowladda federaalka taageerto maamul goboleedka taageerto walalakuga taageeran sidii codow laiskugu xoreeyay fadiyeeta ama hulqaadatoy ama qur-aanka kaalmaytoy ilan lamba kaalinta isu qaadado koro markaas isu awoodin isu qaadado qur-aanka ad akhriyaa soo waltara adkaarta akhriyaa soo waltara ankaarta codowga ad ankaara soo waltaraasa oo dowladiina ad undoayas muhiimadaana ini una dowladda taayar lowka taayarna dagaalka kala jarta khawaarijta meel kastoo la rooga
dadkii soomaalidii gum waktigii gumaysiga waxaa in dadkan soomaalida la gaalaysiiyo oo maarata diinta islaamka laga bixiyo waxa hor istaagay culammada duruqu suufiyay ahaayeen qorina ma aynan qaadanin waxay maaragtay ku hor istaageen arrintaas mawcida xasana inay dadka wax wanaagsan u sheegaan inay ilaahay u baryaan inay maaragtay dadka quluubtooda ay taskiyeeyaan taskiyat lquluub rasuulkeen calayhi salaatu wasalaam ma erhay alculamaau warahatu lambiyaa haddii diintii hortaan ka dhamaatayo waleedaga hayna laka fasiro oo muddo dhijo laka banaaysado unanoo ku fiirino guryaagana iska aburno guryaagana una ka jarno may naqdaanan shareecada may may may haddii la fiiriyo may ana may naqdaan dayuusa naqdaan muflis sidii dalkan
halkaasi aad ku dhegeysanaysaan hawadaada dalsan akhbaaraadka dibaddana ciidamada yuhuudda ayaa weli waxay wadaan duqeymihi xaandarada ay ku hayeen shacabka reer falastiin gaar ahaan dadka ku dhaqan marinka gaza duqeymadii ugu dambeeyey ayaa la sheegayay inay ku dhinteen tiro gaaraysa toban boqolba iyadoo ciidanka yuhuudduna magaalada gaza ay sheegeen inay kala gooyeen islamarkaana dagaalku hadda bilow yahay iskuday walba oo doonayaan in magaalada ay kusoo galaan ay kala kulmayeen ururka xamaas iscaabin aad u xoogan walow weli ilaa hadda aysan ku guulaysan inay magaalada gudaha ugu soo galaan warka subaxnimo idaacad dalsan oo nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel